Hay'adda Kandalite ayaa tuulada Huduso oo hoos tagta degmada Shiiq waxa ay ka hirgelisay iskaashato caano oo ka kooban 15 xubnood. Iskaashatadan ayaa lagu wareejiyay agab ay ku daryeelaan tayada caanaha kuwaasi oo ay ka mid yihiin firinjeer, digsiyaal iyo koobabka caanaha lagu cabbiro. Sayni Maxamuud Aadan oo ah madaxa mashruucan ayaa faahfaahin ka bixinaysa ujeedka iskaashatadan ay u hirgeliyeen iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay agabka ay ku wareejiyeen haweenkan.
dumarka waxay ka kooban yihiin 15 dumar ah oo ku tababarnay qaabka iyagu koox ahaan ama urur ahaan ay u wada shaqaynayaan qaabka ay caanaha tayadooda u ilaalinayaan iyo sida ay maxaa la yiraahdaa wada shaqaynta iyaga uga dhexaynayso qalabkan wuxuu ka kooban yahay talaagad afar joog iyo afar digsi koobabkii caanaha iyo ee, lix girgire qalabka waxaa loo baahan yahay shan iyo tobanka dumar inay si ee, cidna ma kala laha way wada ku wada shaqaysanayaan qalabka halkaasaa loogu talagalay inuu yaalo shan iyo tobanka dumarna ay ka wada faa'iidaystaan ay ku wada shaqaystaan jiingadaana ay ku wada isticmaalaan haddii ilaahay ka dhigo marka ee, intaasay ku kooban oo noo furtay Qaar ka mid ah marti sharafka ka qayb galay munaasabadda lagu wareejinayo haweenka agabka caanaha ayaa bogaadiyay.
waxaynu joognaa munaasabad lagu daahfurayo mashruucan oo ay wado hay-adda candlelight oo ay la wado hay-adda kenaj oo maaragtay caalamiya oo caanaha loogu talagalay magaalada hudusa oo ka tirsan gobolka saaxil gaar ahaan degmada sheekh inay dumarka caanalaydi ku kaydsadaan caanaha si ka dayacmayay inta badan sababtoo caanuhu hadday qabow waayaan muddo yar bay isku beddelayaan oo sidii loogu talagalay aanay ahaanayn sidaa daraaddeed waxaa loogu talagalay dadka ka ganacsada caanaha inay ku kaydsadaan inay markaa waxa la doonayaa ilaashadaan sidaa loogu soo tabcay ee dhaqaalaha loo soo geliyey iyaguna inay ilaashadaan oo ku dadaalaan oo ay si fiicanna u wada shaqaystaan guruubkaasina isku xidhnaado oo mar kastoo loo baahdo in lagu sameeyo maaragtay monitari iyagoo diyaara la helo markaa saasaa la doonaya inaan ku dadaalno insha allah si waxaan salaamayaa dad dadweynahan een, reer hudisa iyo maamulka hay'adda candlelight Een, waana runtii ku bogaadinayaa mashruucaas een, ay bulshadu ka faa'iidaysan doonto Een, runtii een, dee dad dadweynaha runtii loogu soo mashruuca loo hirgeliyey haweenka tuulada hudisa iyagana waxaan ku boorinayaa maadaama uu agabku uu yahay agab shuraaka ah meesha isticmaalayaanna goob ay leeyihiin oo runtii u dayactiran ay tahay inay ilaashadaan insha allahu tacaala Iskaashatadan laga hirgeliyay tuulada Huduso oo hoos tagta degmada Shiiq ee maamulka Somaliland ayaa u badan haween kuwaasi oo qorshuhu yahay in ay iibiyaan caano tayaysan.